magaalada baydhabo waxaa ku sugan dhalinyaro sheegay inay iskood isu xilqaameen kuwaasoo halkaasi ka bilaabay socod ay ugu magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada dhalinyaradaasi ayaa markii hore ka soo ambabaxay magaalada muqdisho waxa ayna sheegeen in magaalada baydhabo ay kula kulmeen qaybo kala gedisan oo dhalinyarada magaalada kuwaasoo sidoo kalena ay ka qayb qaateen dhankooda ka qayb qaatay olole wacyigelina oo ay ka mid ahaayeen dhinacyada tabcashada beeraha haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa waxa uu khadka telefoonka baydhabo kula xiriiray fahme xasan yuusuf oo ka mida dhalinyaradaasi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa ay baydhabo u joogaan waktigan waxaa beedhawo u joogna waxaa waaye barnaamij ladhao socdaalka nabada iyo isdhexgalka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ku bilaabnay magaalada beedhabo socdaalkeena ugu horeeya wuxuu ahaa magaalada beedhabo inaan focus saarna aragno dhalinyarada iskuulada jaamacadaha iyo inaan ka qabano saddex event saddexdaas event oo ah inaan sameyno banaanbax banaanbax nabadeed iyo wacyigelin dhanka tahriibka waxbarashada qabyaalada nabadda iyo event kaloo ah inaan sameyno dhul beereed iyo dhulka inaan qurxino hagaajino geedo ku abuurno laamiyada wixii ka qaadno dhagaxyo iyo waxaas wixii yaalaa ka qaadno intaasoo ahaa waa gartay marka maxay tahay waxa aad ku doorateen inaad magaalada baydhabo aad ku bilowdaan qorshihiinuse muxuu yahay baydhabo kadib bismilah waxa waaye dadka baydhabo aan martiqaad ka helnay darteed ayaa waxaa ugu bilaabnay magaalada baydhabo maadaama ay tahay magaalada baydhabo magaalo dhalinyareed magaalo dad wax fahmaayo dad soo dhaweyn wacan joogaan sidaasaan ku dooran inaan ka bilaabno magaalada baydhabo qorshaheenana wuxuu yahay keliya ma ahan magaaladan baydhabo waxaa waaye gobolada soomaaliya oo dhan hadda muqdisho markaan ku laabano oo kale laba laba isbuuc kadib haddana ina aadno kismaayo beledweyne galmudug jubbaland garowe meelahaas inaan aadno focuskeyna saari doono insha allah ilaa iyo had deertaan markaa meelihii aad tagteen ee magaalada baydhabo muddadii aad joogteen dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen iyo diila nooceesa bay ka bixiyeen kulankani aad wadaan ee isdhexgalka dhalinyarada iyo arrimahani aad idinku xooga saaraysaan waxaan kala kulanay horta soo dhaweyn wacan airportka waxay nooga hor imaadeen dhalinyaro soomaaliyeed oo ka tirsan gobolka kuwa bulshada rayidka ah degmada macaalimiinta jaamacadaha iyo ardayda iskuulada dhistaan aaday noo soo dhaweeyeen magaaladii waa u tagnay iskuuladii waa tagna waa booqanay maanta ahayd iskuuladii aan booqanay ilaa afar iskuul shan iskuul camal aan booqanay kadibna galabta waxaan booqanay jaamacad by university la dhaho ayagaa noo sameeyeen qado maanta aan ku lahayn meeshaasaan ku wada qaadanay wakti uga sheegeen uguna sharaxeena barnaamijka iyo waxaan wadano dabcan si si farxad leh nagu soo dhaweeyeen waxayna leey waxaynana dhaheen waa idinku soo dhaweyneyna annaga waxaan barnaamijka waa idinsoo gaarsiinin barnaamij tabliiqin oo ahaa waxaan rabnaa in adinkana la xooqaysiin geysiin mintuulo ilaa degmaka koonfur galbeed ahaan wayna naga aqbaleen way nagu soo dhaweeyeen wayna nagu farxeen waxayna nagu dhiirageliyeen inaan barnaamijkan sii wadno aanan meeshaas ooga harin waxaa la isweydiin karaa marka idinku barnaamijkani aada wadaan dhalinyaro baa tihiin dhalinyaradiini maxaad tihiin marka haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegtaan ma dhalinyaro si iskooda isu qaban qaabiyey oo isu xilqaamay dhibaatada ka dhex jirta dhalinyarada markay arkeen kadib bal sharaxaad ka bixi anaga horta waxaa nahay dhalinyaro soomaaliyeed ka fog siyaasad ka fog qadyaalad ka fog waxyaabo kaleo dhan manahin dad n j o soo taakuleeya waxaan ahayn dad jeebkeena iyo caqligeena ugu tashanay sidaa darteeda waxaan ku go-aansanay inaan dhalinyarada soomaaliyeed meel looga soo baraarujino u sameyno waxyaabo badan oo ay kusoo hirin karaan hadday suurageli weysa ina ayaga xataa barnaamijkan ay ka faa'iideysan waayaan ay ka faa'iideystaan jiilka nagu siiba annaka wuxuuna nagu dhashay maalintii dhalinyarada adduunka u nagu dhashay maadaama shirada badan la galgalaayo oo waxbana ay kasoo bixeynin dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay waa fikirnay dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay maxaan sameyn karnaa waxaan sameynay marka barnaamijkan oo ah inaan socdaal galno bal magaaladii muqdisho dhalinyaradii joogtay inay shiraan oo waxba kasoo bixeen kuwii baydhabo jooga shiraan ay waxba kasoo bixeen marka barnaamijkan waa barnaamijka ugu horeeya isleeya muqdisho laga bilaa laga bilaabo soomaaliya oo dhan waxaanu ku dooranay socdaalkan oo socdaalka nabadda aanu ugu magac darnay maandeer waxaanu ugu magac darnay in dhalinyarada soomaaliyeed kan baydhabo jooga kan hargeysa jooga iyo kulli isku mid noqdaan kan baydhabo jooga uu tegi karo hargeysa ka dhigan karo iskuol ka shaqeyn karo kan hargeysa joogana uu kismaayo tegi karo ka shaqeyn karo kana dhigan karo iskuol kan garawa jooga uu tegi karo muqdisho ka shaqeyn karo kana degin karo kana dhigi karo wax kana sameysan karo wax walba sidaasaan ugu talagalnay barnaamijka fahmo xasan yuusuf oo ka mida koox dhalinyaro ah oo booqanaya magaalada baydhabo